bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada warkaraadi haysna ay kuwad ugu doorkaroon waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha hirshabelle oo tababar ku saabsan habeerashada ka daafurtay magaalada jowhar cudurka lafa xanuunka ah oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaalada jowhar shir ku saabsan horumarinta qaabdhismeedka shahaadooyinka la aqoonsan yahay oo ka furmay muqdisho magaalada baydhabo oo laga daafuray shirka shanaad ee golaha maamulka horumarinta kalluumaysiga wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo bilowday ololaha dugsiga cagaaran wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya oo bilowday ololaha dugsiyada cagaaran barakacayaasha ku nool magaalada baydhabo loogu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda horumar dhinaca ganacsiga ah oo laga dareemayo magaalada beledweyne maamulka dugsiga ilees magaalada hargeysa oo ka hadlay dhibaatooyinka ardayda ay kala kulmaan gawaarida xubinta sarafka suuqyada ah iyo warka dibadda ah ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
mar kale habeen wanaagsan qaartahood inaga dhegaysanaysa inta aad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargaroobaah iyagoo faahfaahsan wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa tababar ku saabsan habbeerashada ka daafurtay magaalada jowhar cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan soo koobaya
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare oo ay weheliyaan maamulka degmada jowhar ayaa tababar u furay boqolaal beeraley ah kuwaasi oo la barayay habbeerashada beeraha iyo nafaqaynta carruurta mashruucan ayaa la xiriira haqabtirka cuntada iyo adkaysiga beeraleyda mashruucan oo cibaan looga dhigay si agar hagaajinta hubinta cuntada iyo xoojinta adkaysiga qoysaska maxamed bashiir qaasim daqare oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay muhiimada uu tababarkan u leeyahay guud ahaan beeraleyda gobolka shabeellada dhexe waxaan aada ugu faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galno tababarkan ama aqoon isweydaarsigan loo qabanayo sideed tuulo oo ka tirsan degmadan jowhar kuwaas oo muddo laba sano ah ee aan soo dhaafnay waa howlo ka socdeen sanad kastana gu iyo deegna loo qabto boqol qoys oo sideeda tuulo ka tirsan oo tuulana saddex iyo toban laba iyo toban sidaa laisugu qeybiyey ilaa sideeda tuulo oo loo qabto arrimo kala duwan hadday noqon lahayd in beero loo falo oo qoyskiiba saddex saac loo falo abuur la siiyo yuuraay la siiyo arrintaas aadaan ugu faraxsannahay sidoo kale dhanka kalena qoyska la baro sidii cuntada loo kariyo ubadka loo barbaariyo waa arrimo aada u wanaagsan aadaan ugu faraxsannahay runtii waxaan leenahay waa arrin aada u wanaagsan hay-adda wardana aaday ugu mahadsan tahay gu-i deer kastaba in dadka liito tuulo kasta kuwa ugu liito ugu tabarta daran leh in laga soo xulo waxna loo qabta aadaad u mahadsantahi tababarkan ayaa waxaa loo qabtay beerleyda ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar sida buulo xaaji arow baloog garaash moyko xaashooley baarey banaaney iyo tuulada kaluundi cudurka lafa xanuunka ayaa saameyn ku yeesha bulshada ku nool magaalada jowhar sida warbixintan ay ku eegeyso xaliimo cali ibraahim jilba xanuunka waa xaalad caafimaad oo saameyn ku yeelan karta qof kasta gaar ahaan dadka da-da ah kuwa shaqooyinka culus qabta iyo kuwa la ildaran xanuunada iyo dhaawacyada jilbaha qaar ka mid ah bulshada la ildaran xanuunkan ayaa ka warbixiyey saameyntuu ku yeeshay xanuunka lafaha waxaa ugu bilaawday habeenkii aan u daranahay markii qabowgu soo dhaca aa si fiican waxaan fariin u diraa inuu ilaahay caafimaad kheyr qabtana siiyo haddaan kaala warbixiyo jilba xanuunka dhibaatada leedahay alxamdulilah horta ani jilba xanuun waxa uu bilowday bishaan bisha koowaad aaday labada kun labaatan iyo labadii meelahaas aaday xoogaa joog igu bilaabatay oo jilba xanuunkaas waa matalaayo ko alxamdulilah daktar aliigeey daktar ilaa iyo hadda abadan jilba xanuunkan wax ziyaado maahayn wax wuxuu igu soo kordhiyey maahayn wax oo ka bogsaday ma arag dadka qaba xanuunka jilbaha waxay la kulmaan caqabado nololeed oo saameeya dhanka caafimaadka sida uu sharaxayo doctor cabdirasaaq cabdulaahi xasan kuwaas oo ay kala goosadu ay yihiin inta badan meel ay laba lafood ay ku kulmaan sidaan wada ognahanay dhammaan lafa xanuun wuxuu ku dhacaa inta badan sida majority-ga ah ay dadku u wada badan yihiin waa dadka old ageka ah oo yacni da-da ah waxaa kaloo jira yani cudurada saameeya ee mataqaanaa lafa xanuunka ay ku dhaca da walba ku dhici kara soo marka inta badan yani waxa waaye lafa xanuunku wuxuu saameeyaa lafaha waaweyn mostly ay yihiin kalagoosyada muxuu ahaye jilibka simaha iyo anqowyada iyo garbaha iyo lowrbaaga iyo mataqaanaa lafdhabarta saan wada ognaanay bahda caafimaad mar walba waxay raadiyaan sidii ay ku xalin lahaayeen cabashada ay ka imaanaya inta badan mataqaanaa muxuu ahay bukaanada ha ugu badnaadeen yani xanuun ama mataqaanaa in laftii ay ayada isxoqdo oo yacni ay keeni karto qofkii inay u keento xanuun ziyaado ah soo marka dadka qaar ay qabaan yani muxuu ahay xaalada dheeri ah oo meel digrii sare gaaray oo waxay u baahan doonaan in qaliimo qaar lagu sameeyo saas ama mataqaanaa si loogu badbaadiyo ama loogu hagaajiyo lafahoodii mataqaanaa kala goosyada ahaa soo marka bahda caafimaadka in mar walba la booqdo waxay soo bogaadinayaan in mataqaana yani in lafa xanuun mahmaa isku aragto lafihii ay ku xanuunayaan aada mataqaanaa yani codod gooni ah ka maqlaysid jilba xanuunka waa xanuun saameyn weyn ku yeesha nolosha qofka caafimaadkiisa waana muhiim in dadka qaba xanuunkani ay helaan daryeel caafimaad wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya ayaa bilowday ololaha dugsiyada cagaaran waa ka nuur maxamed cabdi waxaan diyaar unahay inaan ka qayb qaadno ololaha dugsiyada cagaaran magaalada muqdisho waxaa maanta laga dahfuray ololaha dugsiyada cagaaran oo la gaarsiin doono goobaha waxbarasho ee ku yaala dalka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa ololaha dahfurka ku bilowday iskuulka yaasiin xaaji cismaan oo ku yaala degmada boondheere ee gobolka banaadir qaar ka mid a ardada wax ka barata iskuulka yaasiin xaaji cismaan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ololahan lagu dahfuro iskuulka ay wax ku bartaan agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka banaadir iyo maamulaha iskuulka marwe ismahaan cabdirashiid ayaa si wada jir ah u soo dhoweeyey ololahan maanta la hirgeliyey inaad nooga ka faa'iidaysataan oo aad nin wal qof walbaba geedaha la keeno qof walbaba asagu magaciisa intuu ku qorto ilaashado hadduu geedkan baxo burrito markaa iskuulka ka tagtaan waxaad soo noqotaan adinkoo duwaaweyna waxaad dhihi doontaan geedkan anaa abuuray marka maamulaha hadda waxaa leeyahay ardayda markaa ciqaabayso geed le ku abuur hal geedaa soo gadaan iyo jawaankiisii waa la abuuraa waa garateen soo maa ninkii dembigal saasaan ku bilaawayna
maanta waxaa ku faraxsanaa munaasabadan oo dugsiyada cagaaran oo isoo gaartay dhir aad u tiro badan oo weliba si bilaashi laygu keenay wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in ay muhiim u tahay ololahan deegaanka si looga hortago nabaadguurka ku dhaca geedaha iyo saamaynta isbeddelka cimilada cagaarinta soomaaliya waa aragti uu qabo madaxweynaheenna jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud aragtidaas annagoo ka jawaabayna ayaa waxaan rabnaa inaan ka bilowno meesha ugu saxsan oo laga bilaabi karo waxaa asal u ah dhirta asal waxaa u ah dhirta marka haddii aan laga taxadarin oon la abuurin oon la cagaarinin adduunku ma qurxanaanayo roobabkaa yaraanaya abaaraha badanaayo fatahaadaha badanaayo marna way yaraanayaan marka isbedelo badan baa dhacaya oo oo saamayn badan ugu yeesha annaguna waxaan nahay dadka ugu nugul saamaynta isbedelka cimilada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa wadda dadaallo bilicda loogu soo celinayo soomaaliya iyo sidii dalka loogu bedeli lahaa soomaaliya cagaaran shir ku saabsan horumarinta qaabdhismeedka shahaadooyinka la aqoonsan yahay ayaa ka furmay magaalada muqdisho waa kana cabdicasiis oo mar kale qodobkan eegaya shirkan oo ku saabsanaa horumarinta qaabdhismeedka shahaadooyinka la aqoonsan yahay ee soomaaliya ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa sheegay in qiimeyn ay ku sameyn doonaan dadka leh xirfadaha iyo aqoonta kala duwan si ay u helaan shahaado u dhiganta waxa ay barteen oo laisku raacsan yahay
runtii waa farxad weyn in aan tallaabo kala qaadno oo aan u qaadno dhinac shaqadiisu ay aada iyo aada u culus tahay oo ku saabsan aqoonsiga waxa qofka uu bartay dadkeennu weliba siyaabo kala duwan ayay wax ku bartaan ama ha noqoto dugsiyada iyo dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada brivatka ah iyo kuwa xirfadaha ah iyo xataa masaajidda iyo kuwa wax ku soo bartay kadib jaamacadaha iyo iyo xirfado badan dad bartay laakiin aanan haysanin hab lagu cabiro waxaas ay barteen qiimo ahaan wax ay u dhigmaan oo shahaado looga dhigi karo dadkaas marka si loo qiimeeyo marka sidee la yeelayaa marka marka dadkaasi meelaha ay wax ku meelaha ay ka shaqeeyaan ay wax ku bartaan lix bilood baa laga yaabaa inay ku qaadato sanad baa laga yaabaa inay ku qaadato ilaa heer uu gaaro kabaha noocoodii iyo waxaasoo kale in shahaado loo sameeyaa la doonaya laakiin si loo qiimeeyo waxaan asaas uga dhignay buu yidhi in marka hore qofka uu wax qori yaqaano wax aqrin yaqaano shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adaha quseeya waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada barakacyaasha ku nool magaalada baydhabo ayaa loogu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda sida warbixintan mar kale ha inoogu soo koobayso xaliimo cali ibraahim midowda ardayda macadka alqamar educational academy ayaa isku xilqaamay barnaamij wacyigelin ah oo lagu filinayay kaamaamka magaalada beled magaalada baydhabo kaasi oo lagu wacyigelinayo ilaalida nadaafadda deegaanka iyo caruurta si looga hortago cudurada kadhasha wasaqda gudoomiyaha midowda ardayda macadka alqamar educational academy ayaa ka warbixiyey waxa ku dhaliyey ololahaani lagu wacyigelinayo ilaalinta nadaafadda deegaanka iyo caruurta si looga hortago cudurada ka dhasha wasaqda si bulshada loo fahansiiyo ryansoonyameeta suun islamarkaas un wacyigelin walaalahan muslimiinta oo un ku wacyigelin dhinaca meelrahay nadaafada maadaama waqtunga dulroog dadki meelrahay aqoonsaasayn lahayn sidii oo islamarkaas nadaafadii kudhowrada faden iyo nadaafad darada wali eta iyo waxyaaba inuu koortaga fadi iyo meelrahay nislogayn saasdaraadiya marka ulijeedadan meeta maadaama un meelrahay arday walbar lahayn unena weliba kusocona midowga ardada alqamar insha allah waxyaabaa unameel raayan ka targalnay meeta si unameel raay nadaafada iyo nadaafad darada weli shaliin iyo daawabkii islamarkaas alaabta iyo meel raay waxyaabada ka dhaqmaas angnada iyo filsafadii si unameel raay siin ku aygelin dhinaca kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata macadka alqamar educational academy ayaa dhankooda ka hadlay barnaamijkaani ay u sameeyeen bulshada si looga wacyigeliyo nadaafad darada ka dhasha cudurada wal ku dhimo kor ama iskala dilo kor siilinku bidbaad wayba jirtay asbaaba jir cudurkana maskukuwayulay caafimaadkana may haysdowlay laakiin sababiya jir sababooga siulanka muhiimsan wayba kumidaha walown hatan soodna sanitationka ama iskala nadaafada in qof kasta oo una noomida uu sika dadaala nadaafada jirka kiishay inuu sika dadaala geega xaboogashada eedeedan ku faraxsana siisanay geemata yani nii dhagansateen waqtigani siida eedasin kuma hadaliyaan shukran asan lena arday markaasayti haas kuladeen markaasaytina kusooda macad ku soodaan iyo waliba hajeeladan intay walaaladiyo wacyigelin sameeyaan saasoo kalen sameeyaan yani udur walaa us markaasayti sababo udur musukoyo udurmayka kooyay nadaafadore iyo markaasayti waxyaaba aad jeysatay hadase dhakaatirta hore ninka shaagdi waliba waa udurka waxyaaba badan yani una kasaa wada korna siniinka kooy bulshada ku nool magaalada baydhabo ayaa inta badan looga wacyigeliyaa in ay ka fogaadaan waxyaalaha keena nadaafad darada si looga hortago cudurrada ka dhasha wasakhda warka habeenoho ayaad weli la socotaan markana ah beledweyne horumar dhinaca ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa magaalada beledweyne cusmaan cabdulle cusmaan ayaa warbixintan inoogu diyaariyey
dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ah mid soo hagaagaya kadib markii la qaaday isbaarooyinkii ooli jiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala wadooyinka muhiimka ah ee gala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ganacsiga noocyadiisa kala duwan ee magaaladaas ayaa hadda waxa uu yahay mid sidii la rabay u shaqaynaya kadib markii ay meesha ka baxeen xirnaashiyaha wadooyinkii sababi jiray in ganacsatada qiimaha adeegyada bulshada ay markaasi ka iibiyaan aad ay u kordhin jireen iyada oo laga qaadi jiray dadka markaasi usoo dukaamaysi taga suuqyada magaalada beledweyne lacago xadaafa qaar ka mid ahna bulshada ganacsatada ah ee ku nool qaar ka mid a ganacsatada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka waramaya dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo weliba waxyaabaha hadda soo kordhay runtii haddaa warbixin idinka siiyo ganacsiga guud ee magaalada beledweyne waa dareemi kartiin bilihii lasoo dhaafay afartii bilood oo lasoo dhaafay hadda labadan bilood xaaladiisu magaalada way deganeed ganacsiga oo aada u kacsanaa maciishadu aada u kacsaneed oo dadka caqabad ku haysay oo la gedi waayey caqabada jira awgeed runtii hoos ayay u dhacday oo halkii loogu talagalay ayay hadda gaartay inkastoo xoogaa waxyaaba yago iska jiraan haddana waxaan rajayneynaa inay meeshii ugu hooseyta kusoo noqoto marka ganacsiga maciishada aad ayay u kacsaneed waa dareemi kartaa magaalo intaa la eg haddana maciishadu ay halkaas gaartay marka hoos u dhac weyn ayaa laga dareemahaa maalmaha lasoo dhaafay maadaama waddooyinkii la furay magaaladii dib loo hagaajiyey ganacsiga waxa laga dareema inuu hoos u dhacayo waxaana rajeynaya inuu meeshaas meel kasii hoose u gaaro marka aniga ganacsi ahaan runtii wax weyn ayaa iska bedelay ganacsiga magaalada hadday noqon lahayd ganacsigu awal waddooyinku awal culays weynu ka jiray laakiin hadda dib u hagaagay hadda marka aada ayuu u degay hoos sidaa ka dareemi kartiin isku socodka magaaladu aad si magaaladu usoo kobceyso waxaan kamid ahaa ganacsatada ku nool magaalada beledweyne waxaana ka ganacsadaa ganacsiga dharka dharka qiimihiisa hadda waxaa waaye macquul waaye iska normal waaye hin mana kacsana mana dansana waa normal isbaarooyinkii iyo waxyaabihii la qaaday safaradii nooga imaanayay hadday noqoto muqdisho hadday noqoto gaalkacyo iyo meelahaas si nabaday noogu imaadaan ganacsigu wuu noo kala socdaa maasha allah waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay in laga qaaday isbaarooyinka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxay ahayd in ganacsigii uu noo sii kala furfurmay maasha allah niyow haddaan kaaga waramo dhanka maciishiga beella waa xaaladdu waa fiicantahay sidii hore waa ka fiicantahay uma dhowo sidii isbaaradaba loo qaaday oo ilaahay isbaaradii nooga qaaday iyo bini-aadankii ilaahay u dirayba xaalka okey u noqday albaabadu waa noo furan yihiin shaqadu waa okey ganacsigu waa okey baabuurta soo gelayda kuwa sii baxa baqaarada furan war ilaahay baa noo gargaara alxamdulilaah dhanka baadiyaha iyo meelahaas waxgaa cabaar laga sheegaya xooluhu maaragtay maantay sanadadu iska xumaayeen marka iyakuna ilaahay raba u keeno oo kutaan raba lahaba keeno bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa iyaguna waxa ay soo dhoweeyeen qiimaha ganacsiga oo hadda ah mid degan maadaama xilligan aysan jirin qiimo koror ballaaran oo ka jira goobaha ganacsiga ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maamulka dugsiga ilaas magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ardayda ay kala kulmaan gabaarida muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaanada somalilan ku soo badanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan ardayda dhigata dugsiyada basaska lagu soo qaado iyadoo isku dhaca gawaarida loo yaqaano basaska ay sababaan khasaaro soo gaara ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ilees islamarkaana ku yaala bariga magaalada hargeysa ayaa ka mid ah dugsiyada basaska lagu soo qaado ardayda waxna uu maamulka ah dugsigaasi uu ka warbixiyey dhibaatooyinka ardaydu ay kala kulmaan gawaarida sidoo kalena uu tilmaamay inka dugsi ahaan ay xadidaan in khasaaro ay soo gaaraan ardayda
iskuulka basas badan baa runtii u shaqeeya waxyaabaha safetyga inta badan annagu aanu aadka u ilaalino waxaa ka mid a kow basku inuu yahay bas dee ammaankiisa gudaha uu nabad qabo oo maaragtay ah dee bas fiican ee muuqaal ahaan wax cilladahoo dee lagu ogyahayna aanu jirin waxyaabaha kale dee aanu ku ilaalina waxaa ka mid a waxaanu leenahay sharci dhammaystiran oo aanu ka saxeixno darawalka iyo haddii uu mulkiila jiro oo ninka darawalka ka ahi aanu mulkiilo ahayn labadaba sharci baa noo yaalla aanu ka saxeixno marka sharciyadaasi waxaa ka mid a dee qaabka shaqada iyo waxa aanu ka doonaynay iyo sida uu ardayda badbaadadooda uga uga shaqaynayo waxaa kaloo ka mid a dee inuu sharcigii haysto maaragtay uu gaadhiga ku kaxayn lahaa markaa liisanadiyo cobia iyo maxay hayday dee gaadhigiioo isna muuqaal ahaan iyo gudahaba inaanu gaadhigu ahayn dee gaadhi maaragtay khatar gelin kara caruurtii waxyaabaha kale aanu aadka sharciga noogu jira ee uu dee darawal kasta saxeixo waxaa ka mid a marka uu ardayda dhigayo qaabka uu ardayda u dhigayo iyo halka uu dhigayo tusaale ahaan haddii wadada haadkaa uu maraya maaha ee haadka kale uu ardaygu ka tallaabayo waxyaabaha waajibka ku ah darawalka waxaa ka mid a inaanu ardaydii dhiginuun ama aanu u istaagin dee sida rakaabka markan ay dhigayaane dee dadku ay ka degayaan oo dee si fiican waxa u taqaanaan markay waddada socdaan u istaaga uun halkaa uu marayo dabeedna dee gawaadhida kalena way ku daba xanimaan qaabkaasi inuu qaab qaldan yahay oo ardayda aanu u dhiginna dee sharcigay noogu jirtaa marka inuu waddada ka durko haddii ay u suuroobi weydo ammaan ahaan inta kale inuu haadka kale ee ardaygu u tallaabiyo u baxo inuu darawalku u soo dego maahan markii ugu horreysa oo maamuladaha dugsiyada deegaanada somalilan ay ka hadlaan saameynadaha ardayda ay kala kulmaan basaska lagu qaado ardayda warka habeenimo ayaad welila socotaan markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada hanuursheena ayaa la diyaar ah
waa hagaag dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada aan ku bilownaya sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka dollar qabashada lakala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon halka bixinta lakala siisanayo laba milyan sagaal boqol iyo lixdan halka dollar qabashada ayaa lakala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex halka bixinta lakala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic lix haatanna maciishada haafka bariiska xamsaha ayaa lakala siisanayaa siddeed iyo labaatan dollar bariiska safaariga ayaa lakala siisanayaa lix iyo toban dollar haafka burka ayaa lakala siisanayaa shan iyo toban dollar haafka sokorta ayaa lakala siisanayaa sagaal iyo toban dollar kartoonka baastada ayaa lakala siisanayaa toban dollar jirkaanka cadeyda ayaa lakala siisanayaa kow iyo soddon dhibic shan dollar koombada galeyda ayaa lakala siisanayaa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga koombada digirta ayaa lakala siisanayaa shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga koombada digirta salbukada ayaa lakala siisanayaa shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga koombada masagada ayaa lakala siisanayaa laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga koombada looska ayaa lakala siisanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga kiilada bariis caddaha ayaa lakala siisanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga xubintii sarifka iyo suuqyada magaalada waanageynta guud ahaan warka habeennimo waana keentaan daawdhacinkana kulaan kulmi doon sida iyo amaana allah